أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ogala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aan caawa idinkugu helno qodobo ay ka mid yihiin guddiga gurmadka abaaraha oo mashruuc raashin qaybina ka sameeyey degmada jilib iyo deegaanno hoos yimaada barnaamijka ayaan idinkugu heynaa dowladda iiraan oo ku dhawaaqday inay mar kale xirtay marin biyoodka hormus iyadoo sheegtay inay ka jawaabayso cunaqabateen iyada ka dhan ah oo maraykanku uu ku dhawaaqay jimciyadda ixsaan alkhayriyah oo deeq raashiina gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee bakool maamulka ashaha hadla dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland oo sheegay in deegaanada uu maamulo aysan ka dhici doonin doorashada xasan guguurta uu wato ee qof iyo codku-sheegga ah qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad faafareebka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axadah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan guddiga gurmadka abaaraha ayaa mashruuc raashin qaybina ka sameeyey degmada jilib iyo deegaan hoos yimaada magaaladaasi mashruucan raashin qaybinta ah ayuu guddiga gurmadka abaaraha ka sameeyey degmada jilib iyo deegaanka hargeysiyarey waxaana ka faa'iidaystay ku dhowaad shan boqol oo qoys oo danyar ah sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ahna xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadii raashin qaybinta degmada jilib allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal isugu kaaya keenay goobtan hargaysa yarey idinkoo ka kala yimid meelo kala duwan walaalayaal waad arkaysaan waxaan meeshaan ku qaybsanaynaay waa taakulo iyo mucaawano ay wadaan guddiga gargaarka weye xarakatu shabaab almujaahidiin risqigan isaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xaggiisa ayuu ka yimid wixii hore aad cuni jirteenna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa idiin qadaray kanna asagaa idiin qadaray ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay wax tukuba oo dhulka korkiisa saaran ma jiraan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa arsaaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa dheefiya hungurigaas waxa mara waxa ku riday waa allah subxaanahu wa tacaala ilaa cala allaahi risquhaa cunnadan iyadaa iyo macnaha weye nacfigan isagaa waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray sidaana nocoya baahidu uma jiri jirin laakiin xaalad baa iska dhacday biyo la'aan baa dhacday baad la'aan baa dhacday waxaas oo dhan waa qadar ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin sabab bay ku timid waxaas oo dhan waa macaasi weeyaan waxa weeye waa ilaahay oo laga fogaaday waxayna ku imaanayaan oo baawe badarkii iyo baadkii iyo biyihii iyo barwaaqadii ay ku soo noqonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u soo laabanno walaalaya wa an istakfiruu rabbakum humma tuubuu ilayh war rabbiga idin khalqay u toobadkeena ah oo markaa u laabta ilaahay gacmaha u taagta walaalayaal waxaa la doonayaa ilaah inaan ka cabsanno cibaadada ilaahay inaan u barax tirro alla keliya ilaahay keliya caabudno shirkiga ka fogaanno wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaana alla keliya cibaadada inaan u khaalis yeelno dadka wax nooleeya oo wax dila oo wax arsaaqa oo wax dheefiya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala alla keliya inaan u laabanno salaadda inaan hagaajinno dunuubta iyo macaasida iyo xasadka inaannu ka fogaanno markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo gargaaraya baahii ma dhacdo ilaa waxaa keena waa dunuub barwaaqo ma dhacdo ilaa waxa keenaya waa noqosho ilaahay loo noqonayo war ilaahay aan u laabanno deriskaaga ma ogelin oo jiiraankaaga beertaa ma ogelin oo saaxiibka inay waxhela ma ogelin oo beertiisu inay baxdo ma ogelin oo inuu barwaaqooba ma ogelin oo maca daalika waxaa leedahay waa gaajoonnay balaayaa dhacday nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam laa yu'minu axadukum xataa yuxibba liakhiihi maa yuxibbu linafsih midkiin ilaahay ma rumayn ilaa waxa uu naftiisa la jecel yaha walaalkii la jeclaado markaasaa iimaan laydinka helaya war baahidan waa baxaysaa biyola'aantu waa baxaysaa badarla'aantu waa baxaysaa waxaway abaartu waa baxaysaa kulaylku waa baxayaan ilaahay aan u laabanno walaalaya ilaahay aan u toobadkeenno ilaahay aan u noqonno rabbi gacmahaan u taaganno ilaahay waa na barwaaqaynayaa xoolaha noo dararaya beertii eberkaayd baa baxaysa waa goormee waa goortaan ilaahay u laabanno oo ilaahay u toobadkeenno ilaah wadaan kuu toobadkeennay wa tuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun war ilaahay u toobadkeena kuwiina mu'miniinta waad liibaanaysaan walaalayaal cunnadan ayadaa ilaahay baa idiin qadaray gaalo kama imaan walaalihiinna muslimiinta u mahad celiya oo u duceeya xarakatu shabaab almujaahidiin u duceeya gaalo oo dhan iyo munaafiq baa isku bahaysanaya ilaahay u barya ilaahu xifdi ilaahu toosi ilaahu wanaaji saasaa lagaa doonayaa arrimahaas markaan ogaanno walaalayaal ilaahay aan u laabanno qof kastowba ilaahay aan u toobadkeenno ilaahayna waana wanaajinayaa barwaaqana adna waa la siinaya
intaasi kadib qaar ka mid ah dadkii raashiinka la siiyey ee degmada jilib ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda ku aadan waxa la siiyey waxaan joogaa degmada jilib waxaan ka yimid deegaanka kala guur waxaan nahay dad lo'ley ah loodii ay mataqaanaa abaare ay ka laayeen jasaakallaahu kheyr waxaa maalin dhaweeta nala soo gaaray biyo walaayada islaamka maantana waxaa noola qaybiyey badar bariis sokor saliid digir baasto noocba nooc ah waxaan leenahay mahaddaas waxaa iska leh allihii weynaana abuurtay amaa bacdi mahadda alle kadib raggii ka shaqeeyey maskaxdaas iyo aqligaas iyo naxariistaas fidin waxaan leenahay amuuradayna ugu horreeya abuu cubeedda jasaakallaahu khayr aljasaa allah idiin barakee annagaa dhibaato ayaan u qabnay waxaan leenahay dadkaas maanta arrintaas sameeyey umuradayna ugu horreeya abuu cubeedda ilaa ha barakee allahna xafdiye waxaan leenahay abaarta allah naga saara dadka hoggaanka hadduu hallaabo wax kasta waa hallaabaayene kuwii lagu dayda jiilka dambe iyo kan joogaba allah ka dhiga waxaan leenahay ilaahay ha u kaalmeeya gaaladana eber allah ka dhiga ilaahay judaan ha ku rida waxaan leeyahay dadka dadka isu ekeysanaya oo jawaasiista cudur oo jawaasiis allah u soo dejiye ilaahay cudur jawaasiista u yimid allah ku keenay cudur jawaasiista lagu aqoonsada allah ku rid cudur carabka ka bilowdo caloosha tago cirbahada allah ku jawaasiis waxa dadkaana laay waa jawaasiis ilaahay dhulka la gooye allah naga dhex saara allah naga dhex saara islaamka guud allah qaweey ilaahay ha u kaalmeeyo ummadda islaamka roob allah noo keena dad reer baadiya xoolihii ay ka liitaan waxa dhammaaday iyo waxaan mataqaanaa u eg waaye ilaahay qafuurraxiinka ay roob ha noo keena roob allah noo keena islaamkana allaha qaweeyo kor allaha ka dhiga gaalada hanqareera laami baawur asku dhex maray allaha ka dhige allaha laaya waxaan leeyahay intaas waxaan ku soo koobaa magaceedu waa afrax gaawo ibraahin meeshan joogo waa degmada jilib waxaan uga qayb raashiin aad iyo aad u qaymo badan waxaan leeyahay jasaakallaahu khayra jasaa intii ka shaqaysay allah idiin barakee ragga umuurada iyo ragga ka shaqeeya ama weliyaashaba waxaan leeyahay allaha idiin xifdiya qalbigiinna allah xifdiye maskaxdiinna allah toosiye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waxaan nahay dadkii looda ka ba'day welina wixii dambeeyna la dabaqabanaya waxaan degganahay madaxa maroodii iyo degcadii waa bulibuli afkada duurkanne maalin dhoweeta waxaa walaayada ay noo keentay booyeed weyni badan oo biyo ah biyo oo oo macaanaa noola keenay marka muraadkooda allaha sahlo muraadkooda allaha sahlo mahaddaas ilaaha iskale walaayadaa iskale dadkii ka shaqeeyaa iskale meesha aan joogo degmada jilib waaye waxaan dhex taaganahay raashin baasto diir sokor loorar beriisa أولا إلهي سبحانه وتعالى وكم حسن وثاني متك حكتنا ولاية إسلام كا هديت هير حركة هير ولاية هير دقمة يا كم حسن يو كدقة أواره ولاية مسلمين تا راشين كان وما أنت عن كفر فردنا كد قي ولاية هذا مسلمين تا دبعت السن ظروف السن يا بارت يكون هبستي يا مرك حكتنا ما هذا لما يوسقناتي مرك لقصت الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحكبر ينا in dhibaatadan dadka muslimiinta ee ku habsatay awaarta in ilaahay uu ka dulqaado oo madar qaarqoo ilaahay na siiyo marka ummadda muslimiintana waxaa ugu baaqayaa meel walba ay joogaan in ilaahay subxaana watacaala ay u toobad keenaan qof walbana uu ka fikiro wax dhibaatada maanta taagan maxaa keenay maxaa u sababe waxaa u sababe fidnada annaga dhexda aan ugu jirno hadday tahay dunuubta iyo macaasida marka ilaahay subxaana watacaala ummadda muslimiinta waxaa meel walba ay joogaan إله عطه بدكانه مدر غير قون الله نسيه ولا لا مسلمين تمروا بيجون إله هو قرقاره هديين غير فلسطين يهديين ولا لا مسلمين الصومالية كو جهادك كجرو كو فرماع رباطك الواه كحرن كو شهيد شهادة الله كأقبله كو عن إلهي دابع هبوك دا انت سين كسوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما جاي من الله مع النور حسن أبديو ما عنده وان جوجنا دكمة الجريب awaarta dhacday awgeed ayaa marka walaayada ilaahay ka mahadsan inay waana siisay bariis iyo waanana siiyey iyo digir iyo ayaanana siiyey iyo baast ayaanana siiyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay ka mahadsan ilaahay maanta oo yani noo soo gurbaday oo walaayada ayaa marka yani mahadiska leh haddana waxaabay anigana aad iyo aad amar yani u mahadinay gaaladan allaha jibiyo roobla allahana siiyo deegaankayna buulbaley waaye aad iyo aadaa noo saamaysay awaartii iyo wixii xoolihiin marka aad iyo aad dadkii reer baadiyaha waa noogu kor imaadeen waa isu gurin waa isu naxariisanay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddana ilaahayaan ka sugayna wixii kale oo marka yani oo oo dheef ah ilaahayaan ka sugayna roob allahna siiyo intaas wey maanta waxaan joogaa magaalada jilib raashiin qaymo leh anala sii oo farxaddayda aaday u wanaagsan tahay waxaan ka yimid magaalada baadiyada oo kala guur baadiidadan ku yimid si raashin qaymaha nala sey ilaahayaa ku mahadsan walaayadaa ku mahadsan gaalada allaha jebiye islaamka allaha guulee ilaahay idinkiis raashin oo ilaahay oo beri qaymo leh oo aad u wanaagsan nala sey bariis sokor baasto saliid iyo digir intaasaa nala sey ilaahayaa ku mahadsan islaamkaa ku mahadsan gaalada allaha jebiye muslimka allah qawada allaha siiya wasalaamu calaykum anaga maanta dadkii labada ka dhammaatay oo duurkan ku rafaadnay biyaa loo geey haddana raashinaa loogu yeeri bariis baasto saliid wax walbaa nala siiyo ilaahay ama haddaan iskale maamulka ama haddaan iskale alxamdulilaahi gaalada allah naga jibiye islaamka hor allah ka dhigo gaalada hoostana wayna allah keeno gaalka na haysta noo soo duuli ilaahay wax isugu nagu hilmaam luqunta allah ugeliyo annagana kor allah naga dhiga diintana kor allah ka dhiga annaga maanta farxad waaye raashin waa helnay biyo duurka waa la geey aadaan u lagana alxamdulilah rabb alcaalamiin deegaanka kala guur dadka oo rafaadi dhammaatay oo baad iyo biyib u baahnaa ahayn alxamdulilah ilaahay mahadle walaayad baa noo keentay ilaahay ku mahadsanaa insha allah ilaahay idinkiis alxamdulilah aad iyo aad baan faraxsananahay marka mar adhi qeeqib af sharci ah gaaladana allah naga jibiyey ilaahay subxaana watacaala hay allah naga jibiyey allahna soo qaboojiyey walaayadeeda kor allah ka dhiga ilaahay idinkiis wilaayada ilaahay khayr ha siiyo waxay noo keentay raashiin oo abaaro badan naga dhaceen raashiinay noo keentay si iyada nooga gargaarto iyadana ilaaha uu gargaaro waxaa kale aan ku daraya waxaan leeyahay guusha iyada hadda gaartay ilaaha guul kale ha kusii gaarsiiyo cumrigeenana cumri dheer ilaaha ka dhigo waxaa ka mid ah bariis sonkor digir baasto saliid taasa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joogaa jilib maanta waxaa lagu qaybinayaa raashin bariis sokor digir saliid baasto ka kooban ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiinta gacanna cadowga ay kula dagaalamayaan gacanna annagay nagu caawinayaanoo masaakiintooday ku caawinayaan ilaahay ha barakeeyaan dhihi lahaa gaaladana allaha jibiyo mujaahidiintana kor allaha ka dhigo waxaa kalen dadka kula talinayaa mujaahidiinta walaalahooda jecel saan u caawinaya maanta hay-ad oo gargaar kalaba ma imaado qaramo midoobaaba ma imaado ayagii dhexdooda walaalahooda ayaa caawinaya ayagii baa gacanta midigta ku haya gacanna cadowga ee kula dagaalamaya kala celinaya waxaan dhihi lahaa inay walaalahooda ku garab istaagaan cadowga ay ka celinayaan maxaanku irdaaye taakulaynta ay taakulaynayaan masaakiintooda ay ka waramaan maxaanku irdaa in walaalahooda maanta la jeclaadaan laga haajirinoo loo soo haajiraan ku tali lahaa waalaikum salam raxmatullah barakaatu suuro ibraahim cabdi tuulada inteyo minyaasa iyo ka imaaday aniga degmada jiliba joogo raashoa qaadooyna maanta aniga bariid sokor baasto salbo sidoo kale waxaa iyaguna soo dhoweeyey mashruuca raashin qaybinta guddiga gurmadka abaaraha dadkii ka faa'iidaystay ee ku dhaqnaa deegaanka hargeysyarey ee duleedka degmada jilib may roogna horta hargeysyarey alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayada sharafka le mayana siidi deeq alxamdulilah oo ilaahay baaba mahad iska le deeq haddan oo yacni alxamdulilah noogu filan aana siisay alxamdulilah waxaa hadda aan rajaynaynaa inuu tu kalan ilaahay noogu soo daro awaarta aadayo awaar dheertahay aadan nooga luq dheerta laba jilaalood iska ful baan hayaayo in biniaadin nama yeelin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa haddana deeg kale in ilaahayna soo siin taasaan rajaynaya ilahay haddii maydeen maanta hargeysirayaan joognaa fadhigaan hadda loorashii aan ku fadhiyay waa kuwan deegtii aan hayo inta umad eh meesha isla wada joognaa alxamdulilah ilaahay baa mahadiisa weyn taasaa mahad ilaah taasaa mahad iska ilaahay iska leh maanta waxaa ka socdaa deeg weynaa ka socotaa deeg weyn oo haddaba ujeedaan saliid sokor bariis baasta intaasaan hadda hadda gacanta ku haysanaa ilaahay baa mahad iska leh taasaan gacanta ku haynaa farxad weynaan ku jirnaa hadda ilaahay baa mahad iska leh farxad weynaan ku wada wadanaa ku jirnaa hadda alxamdulilaah ilaah alla subxaana qaadirka ayaa mahad iska leh maanta waxaan taagnaa farxad gargaar alxamdulilaah dooxa degmada jilib gobol leh maanta abaaraha oo ka dhaceen dalka alxamdulilah wilaayada islaamiga aad gargaar noo fiisa ilaahay subxaana wa tacaala garab noo eh ilaahda garab noo eh alxamdulilah deegaankaynana ka soo bilaab ilaa kaaytoyo inta hoos tageys degmada jirib ayaa maanta argeysa aan ku qaaday hayna waxaan mahad ugu raqaynaa rabbiga subxaana wa tacaala ee wilaayada islaamiga oo gargaarka nala soo gaartay alxamdulilah ilaahay subxaana qaadirka umu mahad aliyana raashinka la bixinayo waxaa ka mid ah bariis bur sokor baasta saliid digir alxamdulilahi rabbilcaalamiin intaas ayaa wilaayada islaamiga ay gargaar ee noola soo gaartay alxamdulilah maasha allah maasha allah maasha allah bismillaahi raxmaan raxiim ilaah baa ku mahadsan maanta hargeysyarey baan joognaa raashiin oo bor laho bariid laho sokor leh marka ilaahay aas naga sii ilaahay gacantooda kor ha ka dhig marka booqoshadayna nabad waay meel oo bilasa korkeeda baadiya xoolaliya xoolii waa iska dhammaaya hadda wada raxmad leel beera ah alxamdulilah alxamdulilah maanta gacanta walaayada aaday noo gaarto meeshan iskugu imaana mahadda ilaahay baa iskale nabadana ilaahay noo bilaariyey maanta raashiinka noo horyaallo wadanka abaaraha ka dhaceen aniga yuusuf cabdullaahi xuseen aligiri haddaa maxaadegaya deegaankeyda bilisa insha allahu tacaala luleynan waan ahay xoolii waa iska yara hallaabeen ilaahay subxaana wa tacaalana keenay cidka keenta male haddana asaa ku mahadinayna insha allahu tacaala magaalada hargeysa yari yaan taagannahay amiirkiina islaamka abuucudeed jisalaahu kheyr cumri dheer cibaada allah siiyo inta walaayad dheer gacanteed kore allah ka dhigo insha allahu tacaalaa ilaahay idinkiisa maxaan ka baryaynaa gaalada inuu ilaahay jabiyo ilaahay idinkiisa roob kheyr qabd ilaahay na siiyo dad iyo duwana ilaahay inuu barakeeyo nabadan bilaar ilaahay noo weyneeyo insha allahu tacaala caalamka riyaadka ilaahay subxaana wa tacaala ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah kenya iyo intuu dhexayso muqdisho inay laga maamulo rajaynayna insha allahu tacaalaa mujaahidiinta kay shahiidana jannada allah ka waraabiyo kay dhaawacana dhaawiciis allah caafiyo gaaladana allah hajabiyo insha allahu tacaalaa raashiinka maanta walaayadda na siisa bur saliid baasta ilahay kuma daranaa sokor yaana siisa ilahay ku mahdinaa gacanteeda kor allah ka dhigo gacanteeda kor allah ka dhigo gacanteeda kor allah ka dhigo ilaahay subxana wa tacala nabadana allah noo bilaariyo nabadda allah noo bilaariyo roob khayr qabna allah na siiyo walaayadda maanta nabadda islaam meel walbaba taalo walooyinka meesha ka tiriyaana nabada taalo allah ku mahadsan insha allahu tacaala xoolahan way dhammaadeen kii tobankiisa u haran ilaahay u barakeeyo
maanta farxadda annada wax la koobi karo ma aha annaga oo joogno hargeysiyarey kana imaanay tuulooyinka oo idil annagu waxaan nahay dad ama xoololeh ama beeraleh labadiba waa isbarkan yihiinoo abaar baa ku dhufatay walaayada kor allah ha ka dhigo kitaabka kor allah ha ka dhigo gaalada allah ha jebiyo hargeysa yarey waxaana la siiyey raashin bariis bur baasto digir intaba walaayada ku mahadsan iyo islaamka farxadda annada wax la koobi kara maaha dad islaan oo walaalahanaga ayaa rooshin noo qaybiya oon qashqashaad iyo xabad iyo waxba lahayn nin walbow siduu doono uu u hadlaya marka kor allaha ka dhigaan leenahay kitaabka qur-aanka kariinka walaayada dhammaan gaalada allaha jebiyo magaceeya xaliima maxamed uweed maanta hargeysaan taagan yahay waxaa la ii siiyey bariis saliid baasta sokor diir farxadda haa waa ku dhex joornaa magaagay uhii maadhan ali maanta max- waxaa jooga hergeesi waxayna ku soo tabay faanola meel la dhahay mashruur faanola mayna na siiyey bariis digir sokor saliid baasto eed ee caafimaada faraxaana kheyr allaha idin sii الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqday inay mar kale xirtay marin biyoodka hormus iyadoo sheegtay inay ka jawaabayso cunaqabateyn ka dhan ah oo maraykanku uu ku dhawaaqay haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobka ugu horeeya oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka amrigaha islaamiga waxaa ka mid ah iiraan oo dib u xirtay marinbiyoodka hormuus ugu yaraan laba markab oo ganacsi ayaa lasoo wariyey inay soo sheegeen in la rasaaseeyey iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan marinbiyoodka hormuus maanta oo sabti ahayd sida ay reuters ka soo xigatay saddex ilwareed oo dhanka amniga badda iyo maraakiibta ah tallaabadan ayaa timid waxyar kadib markii iiraan ay sheegtay inay mar kale ay xanimaad ku soo rogtay marinbiyoodka hormuus iyadoo qaar ka mid ah maraakiibta ganacsigu ay ka heleen fariin raadiyaha ciidamada badda iiraan taasoo sheegaysa in dib loo xiray marinbiyoodka dib u soo celinta xakameynta militari ee marinka ayaa imaanaysa iyadoo hogaamiyaha sare ee iiraan mujtama khamanaay uu fariin adag oo uu soo dhigay kanaalka telegramka ku sheegay in ciidamada badda ee iiraan ay diyaar u yihiin in guuldarooyin cusub oo qaraar ay u geystaan cadowgooda fariintan adag ee khamanaay ayaa keentay hubanti la-aan cusub oo ku saabsan khilaafka iiraan taasoo kordhinaysa halista ah in shixnadaha shidaalka iyo gaaska ee marinkaasi ay kusii dhex jiraan carqaladahaasi xilli washington ay ka fiirsanayso inay kordhiso xabad joojinta jilicsan trump ayaa saacado ka hor sheegay inuu hayo war wanaagsan oo ku saabsan iiraan inkasta uu diiday in faahfaahin uu ka bixiyo warkaasi hase yeeshee wuxuu sidoo kale sheegay in dagaalku uu dib u bilaaban karo haddii aan heshiis nabadeed la gaarin inta ka horeysa arbacada soo socota oo ay ku eg tahay xabad joojinta labada toddobaad socotay iiraan ayaa horey u shaacisay inay si kumeel gaar ah u fureen marinbiyoodka hormuus kadib markii xabad joojin toban maalmood ah oo maraykanku garwadeen ka ahaa khamiistii la gaaray kaasoo dhex maray kayaanka sahaynada iyo maamulka lubnaan taliska ciidamada qalabka sida ee iiraan ayaa maanta oo sabti aheed sheegay in hormuus ay dib ugu soo celiyeen gacantooda kadib markii ay sheegeen in maraykanku uu ku kacay xadgudubyo soo noqnoqday iyo weliba falal burcadnimo ah golaha sare ee amniga qaranka iiraan ayaa bayaan ay soo saareen ku yiri iiraan waxay sii wadi doontaa xakameynta iyo weliba la socodka marinbiyoodka ilaa uu dagaalka si buuxda u dhammaanayo maraakiibtu waa inay bixiyaan macluumaad buuxa si ay u helaan fasax waafaqsan xeerka iiraan bay yidhaahdeen dhinaca lubnaan yuhuudda ayaa la sheegay inay hirgelin doonto waxay ugu yeertay xariiq huruud ah oo horey loogu adeegsaday khaza taasoo ka mamnuucaysa dadka barakacayaasha inay ku laabtaan konton iyo shan tuulo oo ku yaala koonfurta lubnaan oo sahaynadu ay qabsatay waxaana qaar ka mid ah shacabku ay horey u bilaabeen inay guryahooda ku noqdaan islamarkii ay xabad joojintu dhaqan gashay waxay taasi ahayd warbixintii lagu qoray websayteka soomaali memo markana warar lagu qoray webka calamada maamulka jubbaland oo ka hor yimid qorshaha doorasho ee gurguurta uu gada ka wado maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka shaadirka jubbaland ayaa ka hadlay halku uu marayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex caloosan maamulka iyo kan kooxda ardada soomaaliya shirjaraayada uu ku qabtay degmada doolow ayuu ku sheegay in kooxda ardada uu hogaamiyo murtado gurguurta ay cunaqabateen ku hayso gobolka gedo oo ka mid ah goobaha ay isku hayaan labada dhinac wuxuu tilmaamay in xasan gurguurta uu ku hanweyn yahay inuu kursiga iska sii fadhiyo isaga oo wax kasta oo caqabad ah oo maamulkiisa dhaafsisanaya sida uu hadalka u dhigay maxamuud sayid aadan ujeedka xasan ayuu ku sheegay inuu dalka ka dhaco dhaqaale badan wuxuu ka hor yimid qorshaha doorasho ee nidaamka xasan sheekh isaga oo xusay inaan la fahmi karin nooca doorasho ee uu gurguurta ka qaban karo gobolka gedo waxay tani kusoo beegmaysaa xilli khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulada mucaaradka ku ah ay sii xogaysanayaan walow uu muddo xileedkiisu gabaabsi yahay warbixinta calamada ayay taasi ahayd xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka jimciyadda alixsaan al khayriyah ayaa deeq raashiina gaarsiisay bulshada ku dhaqan deegaanada ceel ansaar iyo buurdhuxuleh ee hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool munaasabadii gurmadka lagu gaarsiinaya dadka ay saamaysay abaarta waxaa kelimaad ka jeediyey culimo waxgarad iyo dadkii raashiin qaybinta la siiyey oo ka mahadceliyey deeqda raashiinka ah ee jimciyadda alixsaan al khayriya ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah culimada wilaayada bakool insha allah walaalayaal intaas kadib mayntaina sakooynana geeka may ka sugugnaa deegaanka ceel ansaar muxaafadada waajid maynta insurugnaa raashun qeebiyow yahan xaadirni masaakiintii deegaanka iyo raashun lan qeebiyahay waana raashunkaas may qiibiyahayte jamciyatul ixsaan alkhayriya iyo guddiga abaaraadka iskaashadaayaan waana may goos walla siiyey oo aragahayne hortaana fadhiye boqol iyo labaatan goos iyo raashun lanqiibi masaakiin edanyar ah masaakiintiyeedee may lanqiibiyey bur sokor bariis isaliid waana se sharafle walla ka qiibi se nidaam e walla ka qiibi jamciyaddii iyo dadkii la jari wilaayadii wakiilshe dhammaantiyo walaagii lahasaari iyo ammaanadiiyo gudadan insha allaahu ununyeeda goobjoog iyo markhaati ku ena intaas kadib walaalayaal kolley waddanka abaara ka dhiidi si lisla socda abaar caam ee wa dhiidi madina nas naxariisi oo anas naxariisneen xadiidka nabaga laka camal fali eri salawaatullaahi wasalaamun calayhi irxamuu man fil ardi yarxamukum man fi samaa may u ahaa guddigii abaaraadka kahi xarakada walbadan iyo jamciyooyin lahadiri oo laska talladii muslimiintii ganacsatadii xoolajo dhiibeen ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariisti saniin bilaawuti meel badan waddankuna hadirowna bakool roobo badanala ka heli ilaahayna may ku rajeene biasmaa'i lxusnaa wa sifaati lculaa inti ilaahay hatana roobabkaasanin dhammaystiro aaran barako gaba muslimiinta meel biroogan ilaahay sii iyo ilaahay ku rajeyeena subxaanahu wa tacaala tan kale muslimiinta meel biroogan nafta iyo naftiyo mayn dirdaaramey intina nas naxariis masaakiintu wallantara araamil wallantara dadka danyarta ee wallantara rasuulka meeray sala allahu calayhi wasalam hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum girgaar walaalayaal mal helow gaalada ilaahay mininku gargaarow irsaaq mal helow ilaa ducafada iyo dadka masaakiinta eh dadka danyarta eh unu an gargaarno walantarna walitabartan ee dhiibnan yallan baahan yah alxamdulilah ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadsan maxaad kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala mayna amaray in iskaalmayno iscaawino in isnaxariisno ishariirino isku warqabno ilaahay subxaanahu wa tacaala na amri ilaahay meerha in iskaalmaya wanaaga khayrka anisa kaalmaya xumaanta garaban iska siidan watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala ismi alcudwaan saas dartee may walan baahanyaa ini lis caawiyo may ba jirtay geeka marka wadanka hooga kuleel abaara ku dhiidi ma linis bahanya ini linis gurmudo xasaata aragahaynan meelin may geeka aragday ilaahay khayr siiya jamciyatul ixsaan alkhayriya iyo may ka qiibayta raashin iyo lajinadii walaayada iyo isku kaaladeen eeda may waana aan ka mahadnagaan mahadda alle kadib Ees may lan baahanya daisho wanaagsan inays hadla inays caawiyo lan walba Ee, lanka darishey eh ini ku war haayo muslimiinta macnaha ku dangado dhabsho ku dangada hata may waa dad raashinkan oo dadkan lasiiha jamcidaas saatan lin sheegayo yaa ha- ka talagali waana maan mahadnagaana ilaahay subxaanahu watacaala maxadis kadib ini ilaahay warhaay abarakay may kala ha gebgabaayay ducaayan dadkii khayrka ha- ka ka lug lahay dadkii ha galgaali lajinadii ha ka gurmati iyo dadka ku sare mas-uuliyiintaayeen iyo macnaha jamiciyadda jamiciyadda isaan alkhayriya ma eed macnaha sheega mahadnagaana gurmadka iyo naxariista idalaalka is dadaalayaan saata linshaagi weli meel kale ha ka qiibaysa ansaar xatana gurmadka hore aan socda ilaahay garabkeen gala allaha siin lijara taasoo aan soo salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa mid ka mid ah wakiilada jimciyadda alixsaan alkhayriya ee wilaayada bakool insha allahu tacaala mayba ka sugna magaalada oo el ansaar mayba raashin ka qiibiyahayna magaalada el ansaar raashinkaas oo jumciyada alhisaan alkhayriya marka dadka muslimiinta ogeeka raashinkun kange lisimay balena raashinkun kange walaalooginga sinsheeneng wala sinkisheeneng sinkisheenengna maybuwa walaaltanima lay sinkisheeneng mu'miniintana melul biyo rugan walaalayu dhabshoona markaa dhabkoolayu dad oosku damgadaw dad oo nis naxariisaw dad oo eedan iska turaw nabagna mayna faray sallallahu alayhi wasallam inuuna nis gargaarnan oo nis naxariisnan yaa nabagna nafari sallallahu alayhi wasallam marka may balinbahanya dadkii raashinkun kan ee hadeeri oo walaalasho jumcida alhisaan alkhayriya haan dhiiben guddigana marka may buwa wakiilku iyay oo qiibiyahay ini marka mujaahidiinta lindo'ay kuleelku nahaay iyo abaartuu nahaytona ilaahay subxaanahu wa tacaala la bari ilaahay la toogayaa limbaahanyi jazaakumullahu khayran kuleelka nahaay ilaahay ha- hanoo dulqaada abaarta nahaytoon ilaahay subxaanahu wa tacaala aarin khayr gooba haninka bedela muslimiintana marka may limbaahanyi ani lindo'ay lan welban waliqaada ilaahay subxaanahu wa tacaala hanbarakay wajazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waxgaradkii munaasabadan ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa malaaq muxiidiin oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayadda islaamiga ah ee bakool iyo suldaan maxamed xasan bunow oo ah suldaanka beesha hadame الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله أولا إلهي بام هدلا ما هد ملك بالله وضاسي وملك رمى ضاسا الله إن إلهي ما هنغي ما هد إلهي كدب ما ما هنغي حقود هان حركة الشباب المجاهدين وأمورها مسلمين تكوهم يهيتو إن بدن انتيغن إن يودو دوم مسلمين تلقرب استاغو إن والبا هديو دانتيو أدوني هدي دانتيو آخر أتاب إلهي ما هديسكو بعد أن ما هنغي intaas kadib mahadnaqaad intaa kugubaha geeka mayrooge magaalada leeraw ee lansaar kana tirsan degmada waajid xaflad amase dad raashin qiibin dadka raashinka la siyaawnaynin dadkii ducafada oo masaakiinta ahaayeen oo deegaankan ka nool tiradii ona eto boqol iyo labaatan qoys yoon akayn anka akayna degmada lakaqiibiga mas deegaanka lakaqiibiga ee lansaar lakaqiibiyi doono sada buurruxunla oo kale sada garas wiina oo kale sada rabdhuure oo kale meelo badan oo laga qiibinay jarta wal dhimagna jaran dhul badan oo saas oo kale eh walaalaha gurmushidaas oo he- dadka biyahaayona jamiicatul cisaan alkhayriya galanta ka hayto muslimiintan kaalmayhayo eyin oo xarakatu shabaabulmujaahidiin iina eh markan yeeda kolley geeka roogna ma haddii ilaahay ku dib jimiicadaas may ballana iyo guddiga abaaraha wakiilka unkee gobolka bokool anmaha nagaan oo dadaalkiyo biyen waqtiganka munaasabeena sheeneen oo bilaha tila roogona eta iyo oo roobkii la sugaayin ilaahay mahadiis eta walaa bilaawadeen dhiiqa dhiiqa eta raashinka naftiisa gaalciy ulaasidii isku jarangan mana dhabarka la saaraday ilaahay baa mahadleen mahadnagaana may ballana intaas ku dib dadkii hoolan qaadaday muslimiintan kaalmay mas-uuliyadda qaadaday dhini walba kulleyn haddii askari ay haddii nanka oo wala qoraw ay haddii kan walaha la bahi ay nooc walba oo muslimiinta may ballana jazaakumullahu khayran wa axsana allahu ilaykum allana maalkin ilaahay xifdiyallana ma- maskaxdin ilaahay xifdiyallana taladin ilaahay ha toosyallana saasaan lana guud ahaan oo ka hadlaaw nuqaabada afkasho ee gobolka bokool ee islaamiya intaas ku dimay ballana dadka oo ilaahay wala siiyey misantan hatu walkooyno wala nasiibkan waali ilaahay halka shukriyoy ilaahay ha siin qori wal ilaahay ha siin qoriyu muslimiintana halan do'aayoy mujaahidiinta halan do'aayoy dadka habsidii ka jaran halan do'aayoy in ilaahay aan fududaayo ha ku biyo gaalada haysata may dareemasana muslimiintii oo geega gaalada dagaalamahayno mashriq iyo maghrib gaaluhu kooyti diyaarado iyo wareegahayaan yee walay tabarti oo geliyahayan in la siin kaalmayo in ilaahay nasri ilaahay lagu tuugo sanadkan ilaahay aaran inanka waa ilaahay lagu tuugo sifaylaanka bilaawday maasha allah uu deegaanka may kale lanaha laanki dabshe ilaahay walku seegeek walyar kumid ee heli ini walaaladiis kumid eena noolayo wal kumid ee ka taro gobollada dhan baa ka jaran deriska ogaato walyaro ha ka deeri kiliga aan hayna may waaha nabagana calayhi salaatu wasalaam may balleeya hal tunsaruuna wa turzaguuna ilaa biducafaa'ikuma arhi ilaahay yadanii erzaage ilaahay yadanii ka gargaare dadka muslimiinta guud ahaantiyo may ballanaa walyahasin deerin ilaahay inka kaalmaysada lanki ilaahay walsiin may faraane oo odkaana dhega meelkasta roogo dal idibid oo muslimba eh gurmuda aan baahan dadka muslimiinta eh in iskaalmayo aan baahan yin watacaawanuu cala albirri wattaqwa aan baahan yin guddiga maar arga haytaan wali dadka ilaahay amaanada gudud u hayaan ini amaanadaas iyo lambaradiyo iyo nidaamsha lanka kaalmayo dhibii muslimiinta lasgaras rumo faraan ilaahay halanka mahadiyoy waan halka sabaroy jazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته akhyaara ilaahay subxaana wa tacaala mahadle mahad bilaawi dhammaadban lahayn marka hore horta maybu aha meelunat roogna maybu aha ee magaalada boordoonle degmada weejid maybaa roogne meel ka qiibi yahay raashin boqol qoos tabaalaysan deegaanka boordoonle eeridiis elaha ku wada qori raashin liinka qiibi yahay iyo horta goobjoog angana raashinkaas mayba biyohaye jamciyatu alisaan alkhayriya jazaaka allahu khayra qiyaanka ka elana may mahadnagaane guddigii harakat shabaab mujaahidiin oo maybu aha galgaaladan iyo nidaamkan iyo lahandiyaari harakada handiyaaridii mayba waa ina dadka dhiin gurmudoo dhiin gargaar lahandiyaari ina eedeedan kama hadayaan si wanaag iyo sharafta leh iyo mayba waa ee nidaamka aan daadiyahaayaan maysan lanaa isiingna ilaahay abaalkii musiin ku dhumi ilaahay izi iyo sharaf adduunya aakhiraab ilaahay siinkasi tan kale raashinkan ee ansaara laha ka qiibi hatan hata magaalada buurunlil ka qiibi yahay mucjisaadka liliyaabe may kumade madi ee ansaarna ka qiibi yahay ilaahay subxaana wa tacaala madi raashinka la qiibeeli kubaya ilaahay mandharni shaani macna taas mayba ka fasiraane xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ka fasiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam mayna eray hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum way siinka gargaaray way siin arzaagay ilaa dadka tabardaron asbaabti oo ma ahi haddii una dadka tabardaron aawin ilaahay gargaarshay helaan ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إلهي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يهنا مامولا والكاس أسيقوا بجوغ أن هريس ودو حدي أن أنس نهريس نق أنس نين نهريس أن يشاق معنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتلمام تاس ما الدليل أن تا قرقارك إلهي إني داكس اللي ينهالي مرك إلهي سبحانه وتعالى مويدياني اتكست oo barnaamij kanba ha ku qiib qaadatay ficil i maaliyid i goolbaka la hayti mayba ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiyaane abaalkan ilaahay janno ka dhakuwasan lana runtii eed eedaan ka farahasanna dadka mustadaafiinta ee mayba waaha in sheegada ma arnay tabardaron oo liin gurmadow liin gargaarow eed eedaan ka farahasanna haddii buun eena malaagadi deegaanka tan kale mayba anis dardaarmaane ganacsatada mase dadka deriska ee hoo dheefta ilaahay walaaka roonay lankasta anila ku warqaba dadka qaraabada ee dadka deriska ee maalintoo inada qofko maybu ada raashinka filan ada seeda lankaas inaysu iska day haddii kulligin nidaamkaasi isla qaadana akhyaare wal badan dad badan oo tabar doronga la galan obadu kormaana ilaahi subxaana watacaala mayba weydiisadaane mandhar barakale ilaahayni sheena aduuk ilaahayno dhibi ilaahay dunuubtan iska dhaafa أنت جيرن إلهي عافي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dadkii ka faa'iidaystay mashruucan raashin qaybinta ah ee jimciyadda alixsaan alkhayriyah ee ka samaysay deegaanada ceel ansaar iyo buurdhuxuleh ayaa iyaguna ka hadlay raashinka la soo gaarsiiyey may mahadwiin ilaahay ilaahay ribin aboorudeeya ilaahan ka mahadyaan raashin oo geek ilaahay amarshii iyo burle bariille sokorle walkastale inla geeka dadkii oo reer el ansaarahay oo dadkii oo geeka walaay oo sabaalaysanahay mujaahidiinta iyo onaytooy guddiga abaaraha dhon raashinkaas oo iyana nin dhiibiyohay geeka ma inka mahadnagaane mahadwiin a ilaahay marsha ilaahay nanka mahadyaan kabacdina harakada islaamka ka mahadyaan ini guulin ilaahay geysay geeka dabadan u dansanayna ilaahay malooji geeka dadkii oo masaakintahay oo ilaahay tabaalaysanahay ilaa waqtigaas fogin geeka haddi geeka faraasanyin alxamdulilah yadan ka mahadnagaana ma inka mahadnagaane waanan ka do-aana ini guulin ilaahay geysay akhyaaray walyable manfana nin dhiibi bor i bariisana niingiibi harakada niingiibidi magaalada ee lansaara roogna ilaahay ka mahasan kadib harakada ka mahasan khayr allasi galantiyoonu guul allihii hasaar raashin bariis bur sokor saliid yananisi jamacada insaan yanin qeybada mujaahidiinta ini midigda ilaahay korka weela aa garabsha ilaahay gala taasaan ku doayaan ilaahay ka mahadsan mahad badlaaw ii dhammaadan lahayna ilaahay iskulle geeka may roogna deegaanka buurdhuhonle oo degmada weejid hoodseedaw iyo roogna alxamdulilah walaayada islaamka anayn qiibida raashin oo bur sokor saliid haragday bariis yananin qiibay alxamdulilah mayna siiday raashinkaas hay-adda alixsaan alkhayriya yanin qiibidi ilaahaylanki nasiina barakaayo walaahi deerina alinayn barakaayo lanki indeerinen ilaahaybiina wal baraka la sii magacaay muslimee warsamale ere maibere buurniroog haafka bariise haafka bure lamqulow saliide iyo haafka sokoreen nasi geed alansaan iyo raashignin qiibidi ilaahay ka mahadsan ilaahay mujaahidiinta madaja korkuweel gaaladana la jibi maay maas noole buurunada degmada weejid buurunla yaga raashiyana nasi burana nasi barisana nasi sokorana nasi saliidana nasi hay-adda alisaano khayriya ani geebidi raashinka aadisha maan kama hasanaa mujaahidiintaan kama hasana ilaahay kama hasan harakada aan kama hasana horta ilaahayaan ka mahadsan raashin yaalana say mujaahidiintaana say raashinkaas oo bariis le bur le saliid le sokor le yaalana say raashinkaas ma inaan qeybaya hay-adda alixsaan khayriya le raw yaanaan qeybaya ilaahay aan ka mahadsan mujaahidiintaa ka mahadsan ilaahay gacantii korkuwaa intii dhaadde islaamka dhibshoodaasna hoos aligri mahad dhammaadaan lahaa bilaawgu xiji ilaahay dartiisnayn ku qoysi haycadda islaamka nasiibi xarakata almujaahidiin ilaahay heji inayn ku qoyti yaqabno sadikiis qaaqatadii yaqabno bariisa korbura qabno hay-adda alhisaan yanayn geelada guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى